xaqiiqdii waxaa hakiyey waxay ahayd in la fahmi waayo ciidanka tiradiisa in la fahmi waayo meelay kala joogaan in la fahmi waayo wixii la siiyey meeshay gaaraan si marka arrintaasi aan loo dhicin waxaa wasaaradda gaashaandhiga iyo taliskeedaba ay go-aansadeen in reform adag lagu sameeyo hogaanadii oo markaasi oo jiray in ciidankii la tarakoobo in ciidankii la ogaado meela ay kala joogaan in wixii la siiyo qofka la siinayo qofka ugu dambeeya last person ee wax gaaraya in la cadeyn karo hebel hebel hebel ayaa la siinayaa oo joogo qeybtaas oo koyo labaatanaad ka tirsan oo galmudug joogo oo ururkaas ka tirsan ama iisheeg adee koonfur galbeed joogo ee boqool joogo iyo guutada sagaalaad ee ururkaas uu ka tirsan yahay askarigaas ayaa garaamkas la siinayaa barnaamijka marka xeerkaas aan soo gaarsiinay waxay noqotay in ay u ogolaadaan inay taageeraan runtii aad iyo aad bay umahadsan yihiin waxay ahayd shaqo aad iyo aad u adag oo lamid ah shaqada laga qabtay dhanka dhaqaalaha s m p-ga shuruudahan loo yaalay oo la maray mid midaas kasii adag ayaa waxay taalay wasaaradda gaashaandhiga in laga gudbana wax waaye horeyba saan u sheegay caqabadooyin badan ayaa jiray laakiin waxaa ugu gudubnay kalsooni suukolsaanooshay iyo commitment inay naga go-an tahay in ciidankani dib u habeentiisa la xaqiijiyo dalkani la gaarsiiyo meel uusan kasoo laaban karin cid alaale ciddii labaadoo xilkaas ama iisheeg ee dowladnimadani ay ka shaqeynaysa ummadda soomaaliyeed u shaqeynaysa meel aan dib looga laaban karin oo horey loogu socda waa garta marka dhinaca kaalmada maraykanka iyo kaalmooyinka kale ee waddamada dunida ka imaanaya ama turkiga ha ahaado oo in badan ciidanka xooga taageeraysay iyo dhismahooga iyo dowladaha kale kaalmooyinkaasi muhiimad intee leeg ayay dib u dhiska ciidanka u leeyihiin
waa mahadsan tahay xaqiiqdee dowlad walbo ee ciidankeeda iyo nidaamkeeda dhismato waxay u baahan tahay international community support ay u baahan tahay marka in lagugu taageero shaqada aada ku jirto dib u dhiskeeda waxaad u baahnanaysaa saaxiiba kuga caawiya caawimaada runtii raashiinka ciidanka waxwaaye wax weyn bay wax ka tiraysaa dhaqaal ahaanay wax ka taraysaa tayo ahaanay wax ka taraysaa dhiirigelin ahaan ayay wax ka taraysaa xaqiiqdii dib u habeentaan maanta aan sameynay kaalmada runtii la siiya ciidamada xooga dalka soomaaliyeed maanta waxaana loo ogolaaday in xarooyinkii nala dhiso ay qeyb ka tahay ko in sideed iyo tobanka bishaan aan rajeynaya xaro cusub oo runtii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaad aan sii furo inaan dhagax dhigi rabno xarunta taliska qaybta labaatan toddobaad ee hirshabeelle sidoo kale xarooyin kale ayaan rabnaa inaan sii dhisno tan marka haddaadan lagu garab istaagin oo adigana commitmentigaada aan la arkin sida ay kaaga go-ontahay inaad dalkaada dib u dhisato waxa waaye cid wax ku siinaysa ma jirto laakiin waxay ku koolsoonaadeen kalsoonida iyo ka go-onaasho annaga naga go-on tahay inaan ciidankeena dib u dhisno ee dalkeena dib u dhis u sameyno taas ayaa isheeg waxaa runtii waa guul runtii ummadda soomaaliyeed ay usoo hoytay guud ahaan gaar ahaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed aad iyo aadaan ugu faraxsannahay inaan stagekan runtii ummadda soomaaliyeed ay ku qani kartaan soo gaar waa gartay waxaa jirtaa dhowaan in ciidamo la geeyey gobolka gedo oo degmooyin dhowr ah oo dhinaca xuduudda dhaca la geeyey muxuu ahaa ujeedka ciidamadaasi militariga ka tirsan gorgor loo gaarsiiyey gobolka waa mahadsan tahay horta shaqooyinka anaga noo yaala dastuuriyahan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa difaaca cirka iyo badda iyo dhulka dhulkuna waxaa ka mid ah waajibaadka ciidanka xooga dalku leey xaduday uu amnigooda usugo marka gedo ama gobolkaas jubbaland wuxuu ka mid yahay ama ku yaala qeybteena ee qeybta afartan iyo saddexaad ciidanka xooga dalka soomaaliya sida qeybta labaatan iyo koobad aan ugu leenahay galmudug ee qeybta labaatan toddobaad hirshabelle aan ugu leenahay qeybta lixdanaana baydhabo iyo koonfur galbeed aan ugu leenahay marka ciidamada waajibaadkooda meeshii baahidooda timaadaa loo diraa waajibaad ay leeyihiin wasaaradda gaashaandhiga ay u madax banaan tahay ay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed u madax banaanya oo taliya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed u madax banaanya taas waxa waaye saa la socota maamul goboleedada kuma laha arrin arrin qusaysa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed talisqeebyada taliyaa jooga taliyaha haddii amarku ka yimaado taliyihii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu bixiyo waxay wasaaradii nafaani kala tahay waxa waaye ciidankaa meel walbuu ka howlgeli karaa marka sidaa daraaddeed annaga wax weyn uma aragno ciidankeena oo qaybteena u dirnay warag waxaa jirta warar sheegaya in dowladda cadaadis lagu saarayo in ciidanka la geeyey gobolka gado dib loo soo celiyo arrintaasi ma jirta waa mahadsan tahay kolley wasiirka wasaaradda gaashandhiga ayaa kula hadlaayo dalkan waa madax banaan yahay madax banaanadiisana banaanka ayay taallaa runtii wax cadaadis lagu saari kara inay jiro muu malaynayo laakiinse ilaa iyo hadda wax annaga na soo gaaray ama aan bognahay oo oo official ah oo waraaqdii ama ku qoran oo annagana nala taalla ma jiraan waa gartay dhinaca kale markaan eegno dhismaha ciidanka howl badan baa laga qabtay ciidanka gaarka tababaraad usoo xirtay ama kuwa gudaha dalka ha ahaado ama kuwa dibadda ka imaado ha ahaadaan oo dalka turkiga lagu soo tababaray marka dhismahaas ciidanka iyo arrinta ku saabsan dhismahii ciidanka cirka oo qayb ka ahayd halkee marayaan ciidamada gaarka iyo ciidamada cirka aad iyo aada umahadsan tahay dibudhiskii ciidanka xooga dalka guud ahaan way wada socdaan qorshooyin ayaa nooga yaala oo milestones ah ciidanka dhulka iyo ciidanka cirka iyo badda dhammaantoodaba in lawada dhiso laakiin wax waaye waa la socotaa annaga dhulkii ayaa dagaalo adag nagaga furan yihiin marxaladda hadda la joogo ciidanka dhulka ayaa xooga saarnay si ciidanka dhulka loo dhiso maadaama uu jiro dad isku midib baan nahay oo runtii mabaadii kala aaminsan oo argixisa ee ummadii baabi'iyo oo inala dagaalamaya dhammaantood ay dhulka ay joogaan sidaa daraaddeeda ciidamada dhulka weligoodana kuwaas ayaa badnaan jiray ama dhismadoodii iyo tayeyntoodii waxooda kan kale ciidanka cirkana qorshihiisu waa yaallaa ciidanka baddana sidoo kale qorshihiisu waa nala yaallaa insha allahu tacaala waqtiga dhowna ummadda soomaaliyeed waxaan u rajeynana ciidankii xooga badnaa oo runtii oo geesiyaasha ahaa la yaqaanay ee geeska africa inaan soo gaarsiino wayna naga go-an tahay waxaa naga go-an inaan dhisno ciidanka xooga dalka soomaaliyeed guud ahaan
waa garta wasiir cunaqabateynta hubka ee soomaaliya saaran waa caqabad weyn marka laga hadlayo dagaalkan ka dhanka argagixisada dhismaha ciidanka marka dadaalkii halkee marayaa in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta si ciidanka xooga aad aad iyo aad bay u sahlan tahay in maanta cunaqabateenkana laga saaro waxaa ii sheeg waxaa shuruudaha qayb ka ahaa dib u habeenta maanta ciidanka lagu sameeyey iyo isla xisaabtanka iyo korjoogteynta iyo tirakoobka in ciidankan uu la yaqaano horta number one waay number two askarigan waa in biologiisa ama informationkiisa oo dhammaystiran lahaya markaas kadib hubka la siiyey waa inuu gacantiis ka baxeen shuruudahaas haddaan adkayno aan aan joogtayno aan aan maxaa la dhahaa isheeg adiga aan aan xooga saarno waxaa sahlanaanaysa inuu naqabateynta hubka ciidanka xooga dalka ama guud ahaan dalka laga qaado labo hadda anaga hubka yaryar iyo wixii dowladda federaalku way u fasaxan tahay wayna keysan kartaa qaar kalena waxay u baahan tahay inay codsato sida ku soo ogolaadeen u security councilka ama jamcadda qormada dhexe qaramada midoobay ay soo ogolaatay sidaas daraaddeeda xaqiiqdii arrimahaasi waxay qayb ka yihiin shaqooyinka hadda wasaaradda gaashaandhigga iyo guud ahaan dowladda federaalka ay gacanta ku haysa insha allahu tacaala kuwaas inaan ka guulaysnaa rajeyn ugu dambeyn gobolka shabeellaha hoose ayaa howlgal xoogan oo al-shabaab ka dhana ka socday meelo badan la xoreeyey oo la xaqiijiyey marka howlgalkii gobolka shabeellaha hoose iyo dagaalkan lagula jiro argagixisada al-shabaab halkay marayaan
waa mahadsan tahay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo guud ahaan dalka qeybihiisa kala duwanda waxaa ka socda abaabul runtii lagula dagaalamayo ururka xaqjirka ee argixisada ee runtii ka howlgala ee dalkeena soomaaliyeed shabeellada hoose hadda markaa weydiisay waxaa laga gaaray guura aada iyo aad u xoogan waxaan gaarnay ciidankeena inay ka ka xurayaan meelaha qaarkooda ay ka saaraan haddana ay ay ay joogaan ay shacabkii la falgalaan ay shacabkii la shaqeeyaan xaqiiqdii ay ka mid tahay shabeellooyinka meelaha hadda ay ka tageen birishadii ay maanta ay ka tageen insha allahu tacaala hadda waqtiyada dhow sidan ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajeynaya dadka soomaaliyeed in ay ay aada iyo aad ay ugu farxi doonto guulaha ciidamada ee qalabka sidaa gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay ka hooyan doonaan shabeellooyinka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe dhammaantoodaba insha allahu tacaala taasna marka waajibaadka ay ciidankeeda dalka soomaaliyeed u yaalla waayo ilaahay waxaa ugu baryaynaa in uu ka guuleeyo ilaahay waxaa ugu baryaynaa inay ummadaan soomaaliyeed oo aan jecelnahay nabadgelye iyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay idankiisii iyo iyo iyo garabkooda iyo xoogooda ilaahay ugu galabeeyo ayaan u rajaynaa insha allahu tacaala waaya ugu dambeyn duqeymaha dhanka cirka ah oo dhowaankii ugu dambeeyey lagu dilay horjoogaha al-shabaab ee horjoogo sare oo al-shabaab ka tirsan oo bashiir qorgaab lagu magacaabo oo duqeymo kalena ay ka horreeyeen maxay maxaa maxaad nooga sheegi kartaa maxayse kusoo kordhin karaan howlgalladan ka dhanka ah ee al-shabaab
waa mahadsan tahay qof runtii banaystay in uu dhiig qof aan waxba galabsan ummadda soomaaliyeed inuu dhinto ama in lala dagaalamo waa mid bay hadday aan ka dhawaajinayn annaga waxaa naga go-an inaan dalkaani laga safeeyo aan ka safeyno ururka xadjirka ah